bulshada soomaaliyeed wasaaradda awqaaftay arrimaha diinta horey ayay waxay u soo saartay awaamir ku saabsan waxyaalaha maaragtay ramadaanka la xidhiidha ramadaanku xurmada uu nagu leeyahay dad muslimiin haddii aynu nahay xurmo weyn buu nagu leeyahay waxyaalaha xilliyada qaar meelaha ka dhici karay inayna inaan dhici karin waaye waxaa mamnuuca oo aan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed ka codsanaynaan mas-uuliyiinta gobollada dalka isteediyada iyo gobolka banaadirba waxaan ka codsanaynaa in maqaayadaha iyo meelaha buushashka ah masoomiyaasha raashin ku dhiirigeliya oo raashinka u kariya inay mamnuuc tahay in maalin weyntii intay qoraxdu nooshahay la furo habeenkii markay qoraxdu dhacdo ilaa maaragtay saxuurtii way shaqaysan karaan laakiin waxaa mamnuuca in maqaayad la furo in baarar la furo in iridda albaabka inta laga xidho gadaal laga furo ayaa ayaa ayaa ayaa mamnuuc ah arrintaas waa ka digaynaa tan kale waxaan codsi ku kabayaa hore loo jeediyey in dadka isu naxariiso xilliga waa xilli dhibaato xilli duruuf badan baa dalka ka jirta ummadda soomaaliyeed hadday isu gargaarto way isku filan tahay in dadku wax istaro in deriskaaga oo baahan adigu aadan cashayn oo aadan saxuurin oo aadan afurin in aad iyo aad laisu gargaaro naxariista markaan isu naxariisano ayaa ilaahayna noo naxariisanayaa waxyaalaha munkaraadka ahna in la joojiyo oo laga darooga iyo balaayo iyo wax jini oo ma aragtay daroogada waddankeena laga beeraa suuqyadeena lagu gadaa waxyaalaha nooca oo kalea in la joojiyo ay mamnuuc tahay waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta howlahaasi gacanta ku leh inay arrimahaasi gacan bir ay ku qabtaan